magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay bandhigga shirweynaha tiknoolajiyadda sanadkii sideedaad munaasabadda ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya aqoon-yahano arday baratay cilmiga tiknoolajiyadda dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gudoomiyaha shirweynaha bandhigga tiknoolajiyadda soomaaliya doctor hese sacdiye siyaad ayaa ka warmaysa ujeedka bandhigga shirkan in ay runtii mirodhal ay tahay oo waddanka uu haysto dad diyaar u ah inay waxbarasho tayale ay helaan dadkaas oo ah mustaqbalka waddanka waxaan kaloo aan rabnaa aqoon-yahaniinteennii platform ay isugu yimaadaan midna ay ku soo bandhigaan aqoontoodii presentationna ayaan heli doontiin oo waxbarasho dadda qubura ee ay idiin soo diyaariyeen banal discussionna ayaa jiraan oo runtii laga wada hadlaayo caqabadooyinka jiraan ha ahaato caafimaad ha ahaato blue economy iyo agricultural resourceska waddankeena uu haysto caqabadaha haddana haysto sidaa u socotiin waddankeena daadad badan baa ku furmaayo sax ma ahan in waddankeena waktina inuu maarkeenoo daad uu qabsado dadkeenna marna ay abaarna haysato agaasimaha waaxda tacliinta ee wasaaradda waxbarashada hindaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya ismaaciil yuusuf cismaan ayaa sheegay inuu shirweynaha tiknoolajiyadda uu muhiim u yahay dhalinyarada cilmiga tiknoolajiyadda ka barata jaamacadaha
teknolojiyadda ka faa'idaysigeeda bahda waxbarashada faa'iido badan uu leeyahay maxaa yeelay wakhtigan la joogo dalka caalamka oo dhan wuxuu u gudbay dhinaca teknolojiyadda xataa wixii maarata bani aadamka qaban jiray dhinaca teknolojiyada hadda lagu qabtaa marka bahda waxbarashada jaamacadaha iskuullada faa'iido badan uu leeyahay haddaan tusaale u soo qaato markii karoonuhu dhacay laba kun iyo labaatankii ee iskuulladii la tegi waayey oo jaamacadii la tegi waayey waxaa maaragtay sanadkaas looga faa'iidaystay ardaydii jaamacadaha in fogaan arag wax lagu baro iskuulladana maadaama ay ku cusbeen barnaamijkaas inay wasaaraddu lafteeda samayso aan kaga faa'idaysano barnaamij la yihahdo fogaan barad ama fogaan arag la yidhaahdo oo ardayda cashirkooda guryaha ugu tegaayay qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey bandhigga shirkaan maanta shirweynahan waxaa isugu imaanayo dad ku takhasusay cilmiga teknolojiyada anigoo ka mid ah dadka bartay cilmiga teknolojiga waxay ii tahay farxad aad u weyn inaan liigu casuumo bandhigan aadka u quruxda badan somaali stem summit waxaa sidoo kale imaanaya khubaro kala tirsan daafaha caalamka iyo kuwo soomaali ah oo cilmiga ayakana barteen sidoo kale industriyadii qof wax walba ku saabsan teknolojiga inay meeshaan isugu imaadaan waxayna kala faa'iideen khibrado si ay u kala sareeyaan waana ku faraxsanaya in liigu casuumo dhallinyaraduna waa awoodda ugu badan ee bulshada dalkeenna maadaama boqolkiiba toddobaatan iyo shan ka badanba lagu qiyaaso maadaama ay intaas la eg tahay dhallinyaradu maantana wax halkan jooga ugu badan ay dhallinyaro yihiin muhiimadda oo dhallinyarada uu leeyahay tirada hadda intaan joogtaa go'aaminayso halkan afartaas qaybood oo kala duwan oo hadda aan kuu sheegay ayaa looga hadlaa dhallinyaradana waa waxa ugu badan oo aqoontooda caqligooda iyo garaadkooda lagu dhisi karo runtii marka waa dadka ugu mudan oo muhiim u ah waana shir sanadla ah in shir afartan qaybood oo kala duwan oo sayniska waxbarashada tiknolojiyadda bandhigga shirweynaha tiknoolajiyadda ayaa waxa uu socon doonaa muddo laba maalin ah waxaana lagu soo bandhigi doonaa sanadkii ugu dambeeyey horumarka laga sameynayay tiknoolajiyadda casriga ee soomaaliya iyadoo sanadkan ku soo aadayso horumar laga gaaray dhanka tiknoolajiyadda